aqoon isweydaarsi looga hadlaya arrimaha dubdajinta iyo qaxootiga iyo dadka barakacayaasha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha kala duwana dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada hay-adaha samafalka iyo ururada bulshada rayidka ujeedka aqoon isweydaarsiga ayaa ahaa in la falaqeeyo siyaasadda iyo qorshaha lagu xoojinayo dubdejinta waara ee ay helaan dadka qaxootiga iyo barakacyaasha si loo fududeeyo helitaanka adeegyada as-aasiga ee fursadaha nololeed mas-uuliyiintii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay ka go-an tahay hirgelinta qorsho midaysan oo lagu taageerayo dubdejinta laguna xoojinayo iskaashiga hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha ah
hay-adda qaxootiga barakacyaasha hirshabeelle doorka ay ku lahaan doonto waxaa waaye in ma aragtay sharcigan maanta sidii lagu dhaqangelin lahay aan ka hadalna aana ka door weyn aan ka qaadanay biidn illahi alkariim maanta sharcigana seminaarka maanta ama workshopka wuxuu ku saabsanaay in ma aragtay sharcigii tacadiyada meelaha badana bulshada ka dhacdhaca khaasatan
noloshiisi sidii hore si ka duwan wayna noqon kartaa ama kasii wanaagsan markaas ayaa waxaa la dhihi karaa xal waara ay lagu gaarsan karaa magacii waxaa waa qaali cali idriis waxaa waaye waxaa ka socdaa ama ka shaqeeyaa baarlamaanka federaalka soomaaliya gaar ah ama maxaa la xuquuqaadka ay leeyihiin dadka oo refuujiyiga ama i d p kanska ama ritaaniyiga all of all waxaa looga hadlaya yacni qaxootiga iyo dadka barakacayaasha ah bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed cusmaan waxaan ka socdaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maanta waxaan ka qayb qaatay capacity building sameynaysa igad waxaa looga hadlayay arrimaha qaxootiga arrimaha barakacayaasha arrimaha adeega bulshada arrimaha adeega caruurta arrimaha adeega dadka tabaaleysan fananaba gurubiska waxaan dhahayno iyo waxaa looga hadlaya lagu soo bandhigaya shuruuc kala duwan ee loo dejiyey dadkaasi gaar ahaan annaga waxaan ka qayb qaadanay somaali social protection policy aan ka qayb qaadanay oo aan kaga hadalnay xilliga la aasaasay labada kun iyo toddobadii iyo labada kun iyo sagaaliyo tobankii ee la sameeyey sharcigaas oo ka hadlayay bulshadoo dhan in waxyaalihii dhibaayo laga hortago wixii loo qaba lahaa loo qabto kulankan ayaa lagu wadaa inta uu socdo in lagu falaqeeyo sidii xal waara looga gaari lahaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka barakacayaasha iyo sidoo kale qaxootiga si loo helo dibadejin waarta ay dadkaasu helaan